Waxaa heer gabagaba maraya tartanka kubadda cagta Ramadan Cup ee loo qabtay kooxaha ka dhisan afarta xaafadood ee magaalada Beledweyne, kaasi oo ay iska kaashanayaan qabashadiisa xiriirka kubadda cagta gobolka Hiiraan iyo Wasaaradda Dhalinyarada Ciyaaraha Maamulka Hirshabelle. Tartankan oo ka socda garoomada Sabriya Stadium, Buulxabley, KK iyo garoonka Jaeger ayaa waxaa ka qaybgalaya labaatan kooxood oo ka dhisan afarta xaafadood ee magaalada. xasan cabdulaahi isaaq aadan xoghayaha ururka kubadda cagta hirshabelle ayaa ka warbixiyey heerarka uu maraya tartanka sanadkan degmooyinka hirshabelle guud ahaan waxaa ka socda tartankii ramadaan kaab oo lagu talagalay wasaaradda iyo xiriirka kubadda cagta hirshabelle iska kaashanaya sanadkan sidii loo horumarin lahay dhalinyarada isdhexgalkeeda iyo horumarinta isboortiga ahmeyntiisa ahay tartamadaas la qabanaa runtii tartamadaas waxay ka socdaan degmooyinka ay ka kooban tahay iyo deegaanada hirshabelle walow degmadan beledweyne anibeys i ah ayadana tartamo badan ka socdaan oo garoomo badan ah runtii waan soo dhaweyneynaa tartamadaas degmada beledweyne ka socdo dhalinyarada isxilqaantay ay qabatay oo ilaa iyo afar garoon degmadan beledweyne ka tirsan ka wasaarad ahaan oo ana wakiil ah oo u ahay gobolka hiiraan iyo degmadan beledweynena waa soo dhaweyneynaa runtii ahmiyadda loo qabtay waxay tahay tartamadan iyo isdhexgal iyo horumarin iyo dhalinyarada inay isku bartaan xiriir ahaanna mar walbana annagana waa garab taagannahay runtii dadka ka shaqeynayo isdhexgalkaas iyo guddi ahaan isku xilqaamay oo si iskoo isku xilqaamay ayagana waa soo dhaweyneynaa waana bogaadinaynaa waana la shaqeyn doonaa haddii nahay xiriir kubadda cagta dowlad goboleedka hirshabelle iyo wasaaradda dhalinyarada cayaaraha dowlad goboleedka hirshabelle tartankan ka socda degmada beledweyne runtii waxuu soo maray wejiyo badan steebkii koowaad waxuu kusoo dhammaaday si qurux badan waxaa loo qabtay labaatan naadi oo ka kooban afarta xaafad ee degmadan beledweyne afarta garoona ka socoto ee tartamadan runtii tartamadaas wejiyadii koowaad iyo wejigii labaad way soo dhaafeen steebkii ugu dambeeyey oo samifinaalkay marayeen tartamada inta badan insha allah waxaan rajeyneynaa si nabad uu ku bilaawdo si nabad inuu noogu dhammaadaana u rajeynayna insha allah wayna mahadsan yihiin guddiyada isxilqaanka sida kuwada waana bogaadinaya anuu ku hadlayo afka urur kubadda cagta ee dowlad goboleedka hirshabelle ahna xogiyihii guud ee urur kubadda cagta dowlad goboleedka hirshabelle ujeedka loo qabtay tartanka ayaa waxa ay tahay sidii loo fududeyn lahaa xiriirka iyo isdhexgalka ka dhexeeya dhalinyarada beledweyne taasi oo ka qayb qaadanaysa horumarinta iyo nabadda beledweyne